bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى bab cرض الرaجل bنth عlى man yرضى wuxuu u baab yahay bandhiga uu ninka u bandhigo gabadhiisa calaa man qof uu u bandhigo yardaa uu ka raalli noqonayo yacnii qof uu jecel yahay oo diinkiisa iyo akhlaaqdiisa uu ka raalli noqonayo inuu u bandhigo guurka yacnii gabadhiisa ama yacnii qofka uu weliga markaa u yahay haddii weli ahaan loo baabeeyo cidda uu yahayna caamay noqonaya hadda wuxuu u baabeeyey gabadhii uu dhalay lianna xadiidkaas sidaas ku saabsan waana isku mid xagga xukunka ayb wbilisnaadi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala ahbaranaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmaru can الzuhriyi can saalimi can ibni cumara can cumara qaala ta'ayamat xafsatu xafse ayaa garoobowday bintu cumara min khunaysin khunays xaggii ayay garoob ka noqotay yacni bna xudaafata wa kaana min asxaabi nabiyi sal l slam ayuu ka mid ahaana miman shahida badran dadkii beder xaadiray fatuwufiya bilmadiinati madiina lagu oofsaday falaqiitu cuhmaana bna cafaan ayaan la kulmay ayuu yidhi marka cumar facaradtu calayhi xafsata xafsaan u bandhigay faqultu waxaan idhi in shi'ta haddaad doonto ankaxtuka xafsata xafsa waa kugu nikaaxayaa faqaala cuhmaan waxa uu yidhi saanduru fii dalika waa kasoo fiirsanayaa arrinkaa shanigiisa ayb falabihtu layaaliya ma habeenno ayaan nagaaday falaqiituhu waan la kulmay faqaala wuxuu yidhi maa uriidu ma doonayo an atasawaja inaan guursado yowmii haadaa maalinkaygan kan ah inaan guursado ma rabo qaala cumaru cumar waxa uu yidhi falaqiitu abaa bakrin الsidiiqa abuu bakr ayaan la kulmay radia allahu canhu faqultu waxaan idhi in shi'ta ankaxtuka xafsata haddii aad doonto xafsaan kuu guurina falam yarjic ilaya shay-an waxba iguma soo celinin shib ayuu iga yidhi fakuntu calayhi waxaan ahaa korkiisa awjada minii mid xaggayga looga carab badan yahay calaa cuhmaana cuhmaan yacni loogaga carab badan yahay yani isagii iyo cuhmaan isagaanba aada ugu carooday buu leeyahay sababtoo ah isaga maba ila hadlinba waxba ima dhihin haa iyo may midna ima dhihin falabihtu layaaliya habeenaan nagaaday fakhatabahaa ilaya rasuulu llahi sal l slam nebigaa iga soo doonay yacnii nebiga ayaa xaggayga ka soo doonay iyada xafsa dabcan faankaxtuhaa iyaahu waa u nikaaxay isagaan ku nikaaxay falaqiyanii abuu bakrin ayaa ila kulmay faqaala waxa uu yidhi lacallaka wajadta calaya waxaa laga yaabaa inaad ii carootay ood wax dareentay xiina carabta calaya markaad ii bandhigtay xafsata xafso falam arjic ilayka shay-an waxba aanan kugu soo celinin qultu waxaan idhi nacam haah qaala waxa uu yidhi fainahu lam yamnacnii igama celinin xiina carabta calaya markaad korkayga kusoo bandhigtay an arjica ilayka inaan ku xaggaaga usoo laabto shay-an aan ugusoo aan kusoo celiyo ma iga celinin ilaa anii samictu rasuula allahi sal l slam nebigan ka maqlay un yadkuruhaa isagoo sheegaayo yacnii isagoo sheegayo oo inuu guursado rabo markaa walam akun mana aanan ahayn liufshiya inaan faafinayo sira rasuulillahi sal l slam nebiga sirtiisa walow tarakahaa hadduu nebigu ka tegi lahaa nakaxtuhaa waa guurso lahayo xadiidka marka maxalushaahidka waxay tahay qofka inuu gabadhiisa qof usoo bandhigi karo oo isagu dhalay ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato inuu usoo bandhigo uu yidhaahdo qofkaa yacni ma rabtaa dabcan marka arrintaa ma keenayso inuu qasbaayo iyada dabcan isaga markuu nin la raadiyo oo usoo bandhigo isagoo dee cifadeeda ilaalinaayo oo wanaag u rabo oo yacni waxyaabahaas oo dhan fiirinayo kafaa'adiina fiirinayo diiniga ahayd haddii marka uu sidaa yeelo wax maahan wax nuqsaan iyo xumaan iyo yacni sida sooma dadka qaar soomaalidu iska qabaan oo kale qof liito oo gabadhu marka inay liidato ama isaga inuu liito inay ka tarjumayso ma aha waa inay marka wax fiican ay tahay ee markii isagu ninku uu ogolaadana dadabcan markaa amaba ka hor iyada inuu khiyaar geliyo lafteeda khiyaaray leedahay ama gabar ha ahaato ama garoob ha ahaato garoob iyadu inay khiyaar leedahay war kama taagna laakiin gabadha aabaheed iyo awowgeed waa qasbi karaa iyo ma qasbi kara wilaayatul-ijbaarka masale marka macruufa waa shaaficiyada iyo xanaabilada iyo way qabaan iyaga nacam xadiidka marka abu daawuudna waxaa ku jirtay gabar aabaheed inuu guuriyey iyadoon laga idin qaadanin oo markaa nebigu sal ll ly slam ay u sheegtay oo nebigu marka nikaaxii uu joojiyey iyada khiyaarkeediina lagu xiray bacdi riwaayaat marka xadiidka abu daawuud waxay leedahay ana imra'atan bikran bikran riwaayadaa marka waa laysku khilkhilaafsan yahay yani iyada xadiidkeeda yacni mursal inuu yahay iyo in kale iyo war ka taagan yahay laakiin marka ana imra'atan hayiban eegabaisla haweeney marka garoob ahayd iyada riwaayada sidaa dhehaysa waa waa saxiix iyadan inay gabar ahayd ama yaa war ka joogaan oo laba qiso ay kala tahay iyo in kale ayb waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro dadka uu u raadinayo marka inay noqdaan ama uu u bandhigayo guurkeeda dad fiican inay noqdaan oo ahal u ahoo diin iyo akhlaaq iyo labadii iyo wixii leh kafaa'ana u leh nacam masalada saddexaad ee laga qaadanayo xadiidka waxa uu yahay sirta inaan la faafinin haddaad og tahay qof inuu wax rabo inaadan adiga bannaanka geynin xataa haddii uunan ku dhihin haddii uu ku yiraahdo qasab inuu ku yidhaahdo qasab maaha war waxaan waa sira io ilaali inuu ku dhaho qasab maaha yani inaad adigu iska fahamtaa la rabaa oo wixii aada isleedahay yacni arrin khaas ah waayo oo qofkan yacni noloshiisa u gaarka ah iyo inaadan cidna ka shee uga sheeg sheegin qofku inuu guursanayo iyo inuu meel aadayo iyo waxyaaba waxaa jira qofka u gaar ahaa jiro waxyaabaha sidaas oo kale qofka u gaarka ah inaan laga sheegin ayb oo aan laga faafinin haddii marka uu ku daro war waxaan ha iga sheegini ogow adaan kugu siraystayna waaba kasii daran tahay iyada shay uu ku yidhi waa kugu siraysta inaad qof u sheegta midda kale waxay tahay xataa haddii uunan dhihin waa kugu siraystay oo ninka markuu kuu sheegayo labada dhinac iska fiiriyey tuu labada dhinac iska fiiriyey iyo gadaal iyo dad inay joogin markuu ogaaday uu kuu sheego arrintaas sir u ayn leanna qariinatlxaal ayaa waxay sheegaya in laga maqlo inuusan rabin haddii aad adiga dad u sheegto waa qalad haddaad tiraahdid marka ni arrin inaan kuu sheegaa sir ah ou nin igu siraystay laakiin cid ha u sheegin waa sida dadka waa u badan yihiin waxaan kuu sheegaa waa sir yaa layga faafinaa la yiri laakiin adiga cid kale ha u sheegin qalad waay nacam haddii laakiin nusxi darteed oo u sheego qofkaas maalan wuxuu kugu siraystay qof uu ka gar daran yahay inuu dili doono ninkii hebel ahayaan ku maqanahayo waa u socdaa waa dilaayo ogow ayuu yidhi xaq inuunan ugu lahaynna waa ogtahay war ka carar inaad tidhaahdid taas dembi ma aha waayo qofkan muslimkaa dhiiggiisa iyo in la galo ama maalkiisa la dhaco sax ma aha ayb waxyaabahaasaa marka xadiidkan ku jira ayb qaala baabu cardi اlmar'ati haweeneyda bandhigeeda nafsahaa nafsadeeda ay bandhigto calaa man tardaa qofay iyadu raalli ka tahay ay nafteeda usoo bandhigto oy dhihi karta yacnii may guursan kartaa iyadana ceeb inaysan ahayn qof wanaagsan marka ay aragto inay ka yacni guur weydiiso karto ayb wax la-aan maa ku haysa iyo madadaad weysay iyo waxaas in la yidhaahdo ma aha marka wa bihi qaala akbaranaa maxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanii marxuumu bnu cabdilcaziiz alcaطaar abu cabdisamed qaala samictu haabitan ilbunaaniya yaquulu kuntu cinda anas bni malikin baan ahaa wa cindahu bnatun lahu gabar ou dhalay ayaa agtiisa ahayd faqaala wuxuu yidhi jaaءat imra'atun ilaa rasuuli lahi sal l slam haweeney baa nebiga u timid facaradat calayhi nafsahaa nafsadeeday u bandhigtay faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah alaka fiya xaaja rasuul allow dan ma iga leedahay nacam dan guur ma iga leedahayoo yay tiri ayb marka de nebiga qofkii helaa waa qof qiimi badanba nacam iyada lafteeda aan basahlanayn nacam de marka rasuulka wax in lagu raalli noqonayo war male isaga heyrkiis laakiin oo isaga qof fiican ah oo qof yacni wanaag lagu yaqaano oo xag diineed iyo xag dadnimaba ku dhammaystiran oo akhlaaq fiican iyo akhlaaq fiican iyo leh in la dhihi karo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadahanaa marxuumu qaala xadahanaa haabitun can anasin ana imra'atan haweeney caradat nafsahaa nafsadeedii u bandhigtay cala nabiyi sal ly slam anasaa ka sheekeeyey fadaxikat ibnatu anas fadaxikat ibnatu anas gabadhii anas dhalay ayaa qosashay faqaalat waxay tihi maa kaana aqala xayaa'aha alla xishood yara haweentii inta soo istaagtay yacni rasuulkii ku tiri may guursanaysaa xishood yaraa bay tiri maa kaana aqala marka kaanada waa zaa-ido waay midaan oo kale leanna waxay kala dhex gashay maada tacajubiyada iyo yacni ficilkeeda hiya khayru minki faqaala anasun anas waxa uu yidhi hiya khayru minki waa kaa fiicnayduu yidhi adiga hiya iyadu khayrun minki mid adiga kaa khayr badanay ahayd caradad nafsahaa nafsadeeday u bandhigtay cala nabiyi sala ll ly slam nebiga adiga waa kaa rooneyd buu yidhi waa kaa fiicnayd sababtoo nebigay isu bandhigtay oo in nebigu guursado oo ummahaatulmu'miniin ay ka mid noqoto ayay ku fakertay oo qof marka hami fiican leh qaala baabu salaati اlmar'ati idaa khuطibat waistikhaaratihaa rabbaha caza wajalla haweeneyda inay tukato marka lasoo doono iyo rabbigeed inay istikhaaro weydiisato oy ka khayr dalabto caza wajalla ilaa wax nolosheeda ku tacalluqo waayeen marka lasoo doono inay salaad tukato oo istikhaaro ay gasho wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi qala xadaanaa sulayman bnu lmugiira can haabiti can anasin qaala lama inqadat ciddatu zaynaba zaynab ciddadeedii markay dhammaatay qaala rasuulu llahi sal l slam lizaydin nabiga zayd wuxuu ku yidhi udkurhaa calaya bal ii sheeg ayb qaala zaydun zayd wuxuu yihi fandalaqtu waan tegay faqultu waxaan yidhi yaa zaynabu zaynabay abshirii bishaarayso arsalanii rasuulu llahi sal l slam nabiga isoo diray yadkuruki waa ku sheeg sheegayey faqaalat waxay tidhi maa ana bisaanicatin shay-an anigu mid wax samayn tu wax samaynaysa ma ahi xataa asta'mira rabbii ilaa aan rabbigay ka amar dalbado faqaamat ilaa masjidihaa meeshay ku tukanaysay istaagtay wanasla alqur'aanu qur'aankii baaba soo degay wa jaa-a rasuulu llahi sal ly slam nabigii waa yimid yacni fadakala bigayri amrin amar la-aanuuba soo galay ile xagga kore ayaa looga soo meheriyey ilaahay subxaanahu watacaala ayaa soo zawjeeyey oo kusoo daray amar la-aanuuba nebigii soo gala dee xaaskiisiiba waayn iyadii marka markay salaad iyo khayr raadi xagga alle ka raadisay wax ka khayr badan haweenkii kale ay uga duwanaatay ayaa alla siiyey waxa ay haweenka kale uga duwanaatayna waxay ahayd inuu alla soo guuriyo falamaa qadaa zaydu minhaa wataran zawajnaakaha ayuu alla yidhi ayb wa bihi qaala akhbaranii axmed bnu yaxya asuufiyu qaala xadahanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadahanaa ciisa bnu طahmaan abu bakrin qaala samictu anas bna maliki yaquulu kanat zaynabu bintu jaxshin waxay ahayd tafqru calaa nisaai الnabiy sal ly slam nabiga haweenkiisay u faani jirtay taquulu waxay dhahaysay ina allaha caza wajala alleh ankaxanii min aلsamaa ilaahay samada xaggeedu igasoo iga soo nikaaxay wa fiiha naزlat aayat اlxijaab aayat اlxijaabna iyaday kusoo degtay aayat اlxijaab marka waa aayadda suurat اlaxzaab ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuuta الnabiyi ila an yu'dana lakum ilaa طacaami غayra naadiriina inaahu aayaddaas waay aakhirka waxaa ku jirto waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab aayatulxijaab taas waay iyaday kusoo degtay sha'nigeeda oo markii nebigu uu weliimadii sameeyey oo weliimadii la cunay ayaa dad asxaabta ka mid ah guriga iska fadhiyo oo ku haray ayagoo nebiga la sheekaysanaya nebigana waa dhibsanaya xoogaha inuu yidhaha war iga baxana waa ka xishoonaya ilaa markii dambe aayadda ay timidba walaa mustaأnisiina lxadiiثi ina dalikum kana yu-di الnabiya fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaqi ay timid waxaa laga qaadanaa marka meesha fadliga zaynaba ay lahayd waxaa kaloo laga qaadanaa culuwiga ilaahay alla inuu kor jiro waayo ilaahay korow kasoo nikaaxay ankaxanii min asamaa'i bay tiri ayb iyo wixii loo tarjamay oo ah gabadha haddii lasoo doono inay mas meeshay ku tukanaysa intay gasho salaad tukato ilaahay marka istikaara weydiisato qaala baabu kayfa alistiqaaratu see loo istiqaaraysanaa marka ila guurku arrimaha muhiimkuu ka mid yahay qaabka istiqaarada wa bihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa bnu abi lmawaal can muxamed bni lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sala ll slama yucallimuna alistiqaarata nabigu istiqaaradauna baraayay fi lumuuri kulliha arrimahao dhan arrimaha oo dhan inaan ka istiqaaraysano caamun maqsuus waay wax walbaa laga istiqaaraysanaa marka la leeyahay kuma jiraan waajibaadka mustaxabaadka wixiiba ilaahay inay khayr ay yihiin ou sheegay khayr miyaa mase ma ahanaa ilaahay la weydiinaa la dhihi maayo kuwaas waaba lagu sheegay xaaraantoo laga dheeraadaa ka mida karaahada iyo waxyaabaha alla reebaa ka mida ama rasuulka reeba marka maxay kusoo koobmaysaa mubaaxaadka shayga bannaan ee ay dhici karto inuu khayr kuu noqdo inuu khayr kuu noqon waayana ay dhici kartaa laga istiqaaraystaa laakiin maalan hadda salaad duhur ma tukadaa mase ma tukadiyaan ka istiqaaraysanaa ma jirto salaada duhur tukashadeedu inay khayr tahay wax la hubo waay ee shayga waajibkaa waa dhici kartaa mararka qaar in laga istiqaaraysto laakiin waajibnimadiisa ma looga istiqaaraysanayo hadduu maalan waajib muwasaca uu yahay waxaan ujeedaa waajib oo wujuubkiisu cala taraakiya uu yahay oo uunan ahayn hadda aan lagaa rabin maalan shaygan waa lagugu waajibiyey maanta waa samayn kartaa berri waa samayn kartaa berri dambe waa samayn kartaa sanada dambe waa samayn kartaa waajibkaasoo kale dee sanadkan inaad samayso ama inaad sanada dambe samayso yacni sanadkan inaad samayso wou u istiqaaraysan karaa qofka sida xajka maalan xajkii qofka waa ku waajibay markaas wuxuu isdhihi karaa war sanadan ma iska xajisaa mase sanada dambead xajisaa taas istiqaaro inuu ka galaa imaamu nawowi iyo waa sheegaa inay bannaan tahay wujuubkii maaha asalkiisii laakiin sanadan miya waqtigeen sameeyaa waa waajibkan waqtigaanna waa samayn karaa waqtiga dambena waa samayn karaa xajkuna cala taraakhi inuu yahay loo badan yahay waajibkiisu waayo sanadii sagaaladaa la waajibiyey nebigana tobanaad uu xajiyey ayb kamaa yucallimunaa sida uu noo baraayo asuurata suurad min alqur'aani ka mida yaquulu wuxuu dhahay idaa hama axadukum bilmri midkiin hadduu arrin hamiyo falyarkac rakcatayni laba ragca ha tukado min gayri lfariidati aan ahayn huma yaquulu allahuma inii astakhiiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika ilaahow cilmigaaga ayaan ku khayr dalbayaa qudradaada ayaan ku awood dalbayaa wa as'aluka min fadlika alcadiim fadligaaga weynna waa ku su-aalanaa fa innaka taqdiru walaa aqdir adigu waad awoodaa anigu ma awoodi wataclamu walaa aclam waad og tahay anigu ma ogi wa anta callaamu lguyuub waxyaabaha maqan allaha ogaa tahay oo dadka indhahooda ka maqan allaahuma in kunta taclamu ilaahow haddaad og tahay waaba og tahay ana hada almra amarkan arrinkan ana hada alamra arrinkuu sheegaa marka waxa uu yahay hadduu guur yahay iyo hadduu ganacsi inuu gala tahay iyo waxa khayrun lii inuu ii yahay mid ii khayr badan aniga fii diini diinkayga diinkaa loo hormariyey waayo shaygan aada ku dhaqaaqayso hadduu diintaadiiba dhib u yahay maba kuu fiicno wa macaashii nolosheyda wa caaqibati amrii arrinteyda cirib dambeedkeeda ow qaala ama wuxuu yidhi nebiga fii caajili amrii wa aajilihi arrinkayga degdegaya adduunyada iyo midka dambe gadaal u dhacaya madalaysan waa aakhirada faqdurhu lii ii qadara wayasirhu lii ii fududay uma baarik lii fiihi ii barakee dhexdiisa wain kunta taclamu ana hada alamra sharun lii fii diinii wa macaashii wa caaqibati amrii ow qaala fii caajili amrii wa aajilihi ana hada alamra markuu dhahayuu sheega fasrifhu canii ilaahu iga iil iga celi wasrifnii canhu anigana iga iil isagana iga leexi ana iga leexi waqdur liya alkhayra xaysu kaana yacnii khayrka ikarsii meel allaale meeshuu ahaado ayb huma raddinii bihi igu raalligeli oo ku mid raalli ku noqdo iga yeel macnaha wayusamii xaajatahu xaajadiisana waa sheegaha yani wayusamii xaajatahu marka xaggee ku sheegaa xaajadiisa meesha ana hada alamrada ayb baabu qaala baabu inkaaxi libni ummahu wiilku inuu hooyadii ou nikaaxo macnaha baabkani wuxuu leeyahay wiilku weli ma u noqon karaa hooyadiis waa dhici kartaa inuu yacni wiilku hooyadu inay garoob tahay wiilkeeduna nin qaangaaroo weyn inuu yahay nacam wiilkaas marka weli ma u noqon karaa ma guurin karaa meeshaas marka masale khilaaf ka joogo waay shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin madhabta shaafici wiilku ma noqonaayo weli hooyadu u noqon maayo cas owliyada owliyaa almar-a waa casabadeeda say u kala dhow yihiin casabada marka irhiga iyo la joogo oo dhaxalka laga la joogo jihaat ulcusuuba waatay ahaayeen albunuwatu bunuwada wiilnimada u horeyso huma alubuwatu iyo juduudada hal ka dhig huma alukhuwatu yani ukhuwadii iyo walaaltinimada kadib marka huma alcumuumatu cumuumadaa ku xigta huma alwalaa-u shantaas waay jihaat ulcusuuba saasayna u kala horeeyaan marka dhaxalka laga hadlaayo ee nikaaxa marka laga hadlaayana awliyada horta waxaa noqoto casabo keliya kuwa weliba waxaa noqdo casaba binafsi ah bilgheyrna gabdho iyo waaye maca algheyr iyana gabdho unbay gelahay nacam kuwa binafsi ah ayaa noqdo kuwaas ayay marka waxay leeyihiin bunuwada wax oo weli lagu noqonayo malaha ilmanimada yacni wiilnimada ma aha iyada bunuwada waa laga bixinaa ubuwada iyay ka bilaabmay marka marka naagta yaa weli u aabaheed haddii la waayo awowgeed haddii marka ubuwadii laga la waayo waxaa imaanaya ukhuwadii walaaltinimadaa loosoo ayaa imaanayso ukhuwadii marka la waayo cumuumada wahaakada marka halkan madaahibta waa isku khilaafsan yihiin xanaabilada oo kale waxay leeyihiin wiilku waa bunuwa wax waa lagu guuri karaa xadiidkanayna qabsanayaan iyaga ayb xadiidkan marka aan sa aan aragno wabihi qaala akbaranaa moxamed bn ismaaciil bn ibraahim qaala xadaanaa yaziidu can xamaad bni salama can haabitin ilbunaniy qaala xadaanii bnu cumara bni abi salamata can abihi can ummi salamata anahaa lama nqadat ciddatuhaa ciddadeeda markay dhammaatay umu salama bacata ilayha abuu bakrin abuu bakar buu u diray abuu bakar baa xaggeeda u kacay yakhdubuhaa calayhi isagoo markaa doonayo falam tusawijhu ma aynan guurinin marka ma ogolaanin fabacaha rasuulu llahi sal l slam ilayha cumara bna alkhadaab nebigaa cumar u diray marka yakhdubuhaa calayhi isagoo u doonaya nebiga sal l slam faqaalat waxay tihi umu salama ahbir rasuula llahi sal l slam nebiga u sheeg ani imra'atun hayraa anigu inaan ahaweenay masayrto masayr badan wa annii aniga imra'atun haweeney inaan ahay musbiyatun daatu sibyaan naag marka ilmo wadataan ahay iyadana waa culays ilmuhu walaysa axadun axad oo min owliyaa-ii aniga owliyadeydana shaahidun mid jooga ma aha wax weli ah oo aniga owliyadeyda oo joogto ma jirtay ti marka weligeygiina ma joogo qof ilmo badanna waa ahay waana masayr badanahay adna xaasas nebigiina xaasas badan uu leeyahay taa u sheegay ila marka waxaasoo dhan marka waxay isku taqaano waa afeef waayo marka midaan afeef fa ataa rasuula allahi sala ll ly slam nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay faqaala wuxuu yihi nebiga irjic ilayha u laabo faqul lahaa waxaa ku tiri amaa qawli qowluki aad tiri ini imra'atun hayraa haweenay masayrtaan oo masayr badan fasa-adcu allaha caza wajala laki ilaahan kuu baryaa inuu kaa khafiifiyo ayb masayrku fayudhibu hayrataki wuxuu tagsiinayaa alle masayrkaagii wa amaa qowluki aad tiri ini imra'atun musbiyatun haween ilmale ilmolahaan ahay aad tirina fasatukfayna sibyaanaki ilmahaaga waa la kaafinaya waa lagaa kaafinaya oo ilmahaagii waa lagaa kaafinayaayo yacni aniga yani xajrigaygay noqonayaan anaa marka kaafinayo wa amaa qowluki aad tidhi an laysa axadu min wliyaa'ii shaahidun qof owliyadeyda ka midoo joogaa ma jira aad tirina falaysa axadun axad oo min wliyaa'iki shaahidun ma jiro axad owliyadaada ka mid ahoo joogo walaa qaa'ibun mid maqanna ma jiro yakrahu daalika nacaya arrintaas yani owliyadaadu hadday hadday maqan yihiin iyo hadday joogaanba wax aniga ii kaa diidaaya ma jirtaba oo hadday ogaadaan sideeda owliye iyada yaa u noqon karo qof muslina u noqonayo soo maa leanna waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdin gaalada iyagaa owliye isku ah gabadhan marka umu salama iyadu waa muslimad qof muslima un u noqo lahay qof muslimana nebi maxamed wax kasoo doonay sal l slam maba diidaayaba so ma garanin sidaasuu ka wadaa marka faqaalat libnihaa ayb meesha marka ayb aan dhamaystiro faqaalat libnihaa wiilkeediibay waxay ku tiri yaa cumaru cumarow waa cumar bnu abi salama qum istaag fazawij rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga guuri fazawajahu waa guuriye marka mukhtasarun maxalushaahidka halkan waa marka wiilkii iyada ay dhashay ayaa nikaaxay oo guuriyey marka inkaaxul ibni ummahu wiilku inuu hooyadii guuri karo yaa laga qaatay meeshaas madaahibta marka sidaa qabto xadiidkaanay xujaysteen shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin wiilnimo kuma guurin inay leeyihiin ee wuxuu ku guurinayaa marka ama ibnu camnimo ama adee yacni ilmo adeernimo haddii la abtirsado waxaa dhici karta soomaa wiilka iyo hooyadiis marka abtirsiga la fiiriyo inay isu soo dhawaadaan oo ay hal oday ku abtirsadaan wiil iyo hooyadiis waa dhici kartaa marka waxay leeyihiin ayaga wuxuu ku guuriyey ibnu cam ahaan ilmo adeer inuu yahay ilmo adeerkuna owliyada waa ka mid yahay haddii kuwa ka ka sokeeya la waayo aynan joogin asaa guurinayna marka wiilni bunuwo kuma guurinine cumuumuu ku guuriye oo ibnu cam iyo sidaa inuu u yahay iyagoo halkaasay la aadeen middaas marka ibnu kathiir albidaaya wاnnihaaya xawaadid sanata arbacin min alhijra sanadkii afaraad ee hijrada xawaadidtii dhacday markuu ka hadlaayey wuxuu rajaxay ana aladii tawalla alcaqda caqadka midka tawaliyey inuu ahaa salamatu bnu abi salama wa hiya akbaru wlaadiha wa bnu camiha wuxuu leeyahy ibnu kathiir uu rajaxay meesha xawaadid sanata arbacin albidaaya wanihaaya uu ku rajaxay cumar ma guurinine salamatu bnu abi salama guuriyey ilmaheeda ninkii ugu weynaa ahaa ninkaas weynna ilmo adeerow la ahaay yii marka ilmo adeer inuu la ahay waa jirtaa hooyadiis inuu ilmo adeer la ahay waa jirtaa muxuu ku guuriyaa markaa dhow ilmo adeernimadu ku guurinay ilmo adeernimada ayuu ku guurinaye wiilnimada kuma guurini ee xadiidkuna hadda wiilnimau ku guuriyey ima dhahaya inuu guuriye unbay sheegeen inuu guuriye waa jirtaa laakiin min jiha ibnu camnimo miyaa mase muxuu ku guuriy ayb ta kale rasuulka sal alla ly slam khasaa'istiisa waxaa lagu daraa isaga weli maba u baahnaynba min khusuusiyaatihi waxaa ka mid a isaga nikaaxiisa inuunan weli u baahnayn oo lagu daraa haddii marka weli isaga uunan uba baahnaynba ee waxaa laga yaabaa marka min baabi alirdaa iyo inay iska tahay ee nikaaxa hadda sixa iyo sixa la-aan inuunan ugama dhisna isaga ayb adu marka meeshaas khilaafkaas iyo warkaasaa ku jira qaala baabu inkaaxi rajuli ninka guurintiisa uu guurinayo ibnatahu sagiira gabadhiisa yar wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa abu mucaawiyata qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can caaisha ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka tasawajahaa waa guursaday wahiya bintu sittin iyadoo lix sano jirto wa banaa bihaa wuu la aqalgalay wahiya bintu tiscin iyadoo sagaal jirto marka lix caqadkaa ku dhacay sagaalna waa ugu aqal tagtay marka sagaalna waa ku qaangaari kartaa haweenka qaarkood way ku qaangaaraan xadiidkanna marka kutub sita iyo waa ku yaallaa lixan uu ku guursaday sagaalna uu kula aqal galay ee gabadhu hadday lix jirta marka de qof maahan dabcan qaangaar maadaama aynan ahayno iyada aynan tasho karin yaa guurinaya marka aabbaheed aabbaheed abubakar ah ayaa guuriyey ilaa iyada lix jir idin iyo ma lahan dabcan idin iyo ma lahan marka aabbuhu gabadhiisa yartaa ee aan qaan gaarin waa guurin karaa idinna ma biduuni idnin hadday laakiin ay gabar tahay ay qaan gaartayna iyada isagoo ka idin qaadanin ma guurin karaa taas marka yacni nusuusta inuunan guuri inuunan guurinin oo iyada ou la tashtay sheegeen meeshaan marka ishkaalaad fara badana dadka qaar ay ku keenaan dad malaaxido oo diin laawayaalah ayaa waxay yidhaahdaan sagaal jir see loo guursanaa ayaa qaar ay dhahayaan sagaal jir qof ilmo ahoo laga caqli badi laga caqli badi karo waaye waa la siraa waxaas waa yacni ilaa hadda meelaha qaarkood laga dhiga dembi waddamada qaarkood kuwa gaalada la yaabi mayne waddamo muslimiina in dembi laga dhigaa la yaabi xadiidkanna saan u dhahay meelahaas ay dembiga looga dhigay ama ay dembiga ka tahayna gabadha yare iskoolka dhigatay sagaal jir marka ay gaarto iyo ma toban jir iyo ay noqoto ee waxaa la leeyahay waa in jinsigii iyo la baro iyo qaabka marka ragga iyo dumarku isku isticmaalaan iyo hala baro weliba halla waxaa la siinaa bahalkii condhomka condhomkana waa la siinaa marka caqliyadaas eesh maxay tahay caqliyada noocaasa iyo diinta nooca maxay tahay sagaal jirkii waa loo tegi karaa haddaad tiri ee kelmaddan marka oo ilaahay in layskugu xalaaleeyo magaca ilaahay yacni kelmaddii alle in layskugu xalaaleeyo maa dhib keentay marka ile waa la isticmaalaa gabadhan sagaal ama toban ama koo iyo toban iyadoo jirto in la isticmaalaa dembi ma aha laakiin in nikaax lagu isticmaalaa dembi ah waxaas maxay tahay marka waa dalaal waayo dadka muslimiinta oo ayagoon ka fiirsanin baddaas marka dalaq iska dhahayo waa dameerka waa ka liitaan oo dameerka marka dameer dhaan raacdaysow lama dhaho qof inuu iska raaco qof weliba mufsid ah oo aan yacni diin ka fogaaday oo xishoodka ka fogaaday inuu iska raaco oo iska dabagalo unan ka fiirsanin khatar waa inaan waa xun tahay waddamada islaamka qaarkood laba naag inaan la guurso karin oo dembi ay tahaa qoran naagihiyaa badan nimankiyaa yar markaasaa zinadii ku badatay ninkii mar qofku ninku markuu guursanayna maxkamad geey soo cadday inaad naag qabtay in kale haddaad naag qabto may ma guursanaysa gabadhi suuqa iska gelay ilaahan idinku dhaariya dadkaas xor miyahan ninka xor u noqon waayey umuurihiisa ijtimaaciga inuu marka yacni intuu calan meel ka leeleejiyo uu yidhaahdo maalin xornimo iyo waa la xoroobay gumaysiyaa laga xoroobay sax maaha habkaad u noolaa lahayd ba haddaadan xor u ahayn oo la yeerinayo o lagu meerinayo waxaas ma ahan yani xornimo ma aha dad ayaguna wadaaddo isku sheegayo waxaa jira wahiya bintu tiscin taan iyo diidaya oo dhahayo may axaadiidtaas waxba kama jiraan waxay rabaan mabdi-i gaalada siddeed iyo toban jir unbaa lagu guurso karaa ay rabaan inay toosiyaan markii la yidhaha xadiidka nebiga saan waay maya waxaan ma jiray leeyihiin iyada siddeed iyo toban jir uu ku guursaday ama sagaal iyo toban jir uu caa-isha nebiga ku guursaday leeyihiin taariikhdii iskeeni mayso wax iskeenaana mala waxas ayb hadda ka horna qof nin weyn oo meelaha wax ka akri jiray waxyaabahaasuu yidhiba wax sagaal jir maa loo hawoonayo dooqaygani ima siiyeen uu yidhi rasuulkana waa iga dooq fiicnaa yidhi umuurihii rasuulkiiba wuxuu ka dhigay dooq iyo wax aan macno lahayn waxaas caayi rasuulka laa la caayay qofkiina waa un ku dulloobay isagana magaciisiina dhac sharaf male eber qofkii nebiga uu wax ka sheego de see sharaf ku yeelanaa qof nebi maxamed gaaray afkiisa uu gaaray oo afkiisa yani gaar gaaray ilaahan ka magan galna wbihi qaala abaranaa mxamed bnu nwabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu nadr bni musaawirin qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat tasawajanii rasuulu llahi sal l slam lisabci siniin toddobou igu guursaday wadakhala calaya litisci siniin riwaayadan marka toddobay sheegaysaa riwaayada marka lixdaa badan inuu kula aqalgalay sagaalka lixdana uu ku guursaday caqadkii uu ku dhacay marka haddii la tawjiihiyana waa la tawjiihi karaayo lisabci siniin marka la yidhaahde markay toddoba jirtay waa guursaday nebiga lix hadduu ku guursaday markay toddoba jirtana waaba qabaa soo marna waa ku mehersan tahay ku nikaxsan tahay wa bihi qaala aqbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabsarun can muarif bn abi can muطarifin can abi isxaaqa can abi cubayda qaala qaalat caaishatu tazawajanii rasuulu llahi sal l slam litisci siniin sagaaluu nebiga igu guursaday aqalgalkii ka wadaa wasaxibtuhu tiscan sagaalna waan la saaxiibay waa la joogay sagaal sano ayb riwaayadan marka waa riwaaya mursala waay nasaa-i baana la gooni noqday abu cubayda caaisha waxba kama maqlin kama maqlin xadiidka isagoo mawsuul oo min musnad cabdillahi bni mascuudna waa jira isaga laftiisana inqidaaca ku jira ka wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lcalaa waaxmed bnu xarbin qaala xadaana abu mucaawiyata can ilacmash can ibraahim can اlأswad can caaishata taزawajahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa guursaday wahiya bintu tiscin wamaata caleyh canha wahiya bintu hamaaniya cashara sideed iyo toban iyadoo jirto ka dhintay nabiga sal l slm hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalih وaصxaabi